alxamdu للh رb العاalمين وصلى الlه عlى نبyina وxabيbina محamed بن عabd اللh وعlى آlih وأصxaabه الكرام الbrرة الأتقyاء وعlى أزواجه الطاahiraaت أمhaaت المؤمiنiin وعlى التaaبعiina لhm بإحsان إlى yوم الdين وسلم تسليما كثيirا اللهma وفقna لma تحبه وترضاه min الأqوال والأfعاaل والآراء xadiidkaa hore akhirkiisaynu maraynay uu ku soo gebagabaynayey ama dhammaadka baabulqasr caaisha waxay ka warantay nebiga calayhi salaatu wasalaam sida uu jeclaa gurigeeda in lagu xanaaneeyo markii uu xanuunsaday dabeedna waxay tidhi waa xadiidka sagaal boqol iyo afar iyo labaatan ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama kana yas'alu fii maradih yas'alu dadka wuxuu waraysan jiray fii maradihi xanuunkiisii aladii maata fiihi uu ku dhintay xanuunkii uu ku dhintay markii uu xanuunsanaya dadkii haye wuxuu weydiin jiray ayna ana hadan aroorta xaggee baan ahay xaafadee baan ahay aroorta yuriidu wuxuu doonayay yowma caaisha maalinka caaisha ayuu doonaya inuu ku beegmo geeridiisa faadina lahu aswaajuhu oolihiisii waxay u fasaxeen way fasaxeen yakuunu xaytu shaaa inuu noqdo meeshuu doonayo xor baad u tahay xaafaddaad doonto iska deg bay idhaahdeen waad xanuunsanaysaaye fa kaana fii beyti caaisha radia allahu canha caaisha gurigeeda ayuu joogay markaa nebigu kii baanu ku geeriyooday calayhi salaatu wasalaam marka waxa uu de aynu ka faa'idaysanaynaa xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu dumarka ugu cadaalad samaynayey iyadoo qasmigaasi dee aanu waajibba ku ahayn haddana isaguo aad buu ugu dadaalayay ilaa isagoo buko oo xanuunsanaya ayaa uu ku dadaalayay waxaynu ka faa'idaysanaynaa oo kale dareenka qofka inuu meel lahay inuu meel la hayaa wax ma aha awooddiisa ku xidhana waa shay ilaahay gacanta uu ku hayo marka taana inaan qofka lagu ceebsan karaynin waxaynu halkan ka fahmaynaa oo kale ooriyuhu hadday qofka fasaxaan oo ay tanaasul sameeyaan dee halkaa ay uga tanaasuleen wuu tegi karaa oo sidaa ay maaragtay caayishada ugu daayeen habeenada habeenka intaa uu buko sidaas waa arrin tilmaamaysa inay sax tahay innaga laftigeenna iyadoo qasbigu waajib bay nagu yahay ooryaha in loo cadaalad sameeyo haddana haddii qaarkood ay ka tanaasulaan ama ay xaafad inuu joogo u daayaan waa xaq ay leeyihiin oo ay ka tanaasuli karayaan sidaynu marar badanba soo xusnay sida wanaagsana nebigu xaasaskiisa ula dhaqmaya aynu soo aragnay fadliga caaisha ayaynu arkaynaa iyo dadaalkeeda oo aad iyo aada ugu badnaa maaragtay taa habeenkii hore aynu soo qaadanay nabiga siday ula dadaalaysay alayh isalaatu wasalaam xadiidka kale wa can caaishata radia allahu canha qaala caasho waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa araada markuu doono safaran socdaal inuu taraag u baxo markuu doono aqraca wuxuu u qori tuuri jiray bayna nisaa'ihi dumarkiisa dumarkiisuu qori tuuri jiray fa ayatuhunna tooda kharaja sahmuha uu soo baxo nasiibkeedu kharaja bihaa macahu wuu la bixi jiray fa ayatuhunna tooda kharaja sahmuha qorigeedu uu soo baxo ama nasiibkeedu kharaja biha wuu la bixi jiray macahu iyadoo uu helinaysa wuu kaxayn jiray muttafaqun calayh marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu doonayo inuu ama dagaal u baxo ama meel gaadho socdaal muddo lagu maqnaanayo xaasaska qaarkood ayuu kaxaysan jiray wuu qori tuuri jiray heblaayeyna keenun mu odhan jirine qori tuur buu ku samayn jiray te qorigeedu usoo baxaabaa raacaysa sida caaisha marar badan axaadiista kaga warramaysa waxaad halkaa ku arkaysa cadaaladda nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo sida uu u raali gelinaya iyaga dee ta nasiibkeedu soo baxo dee waa calaf lianna alqurcata liqaطci nisaac had iyo jeer waxaa la yidhaahdo qorituurkuna waxaa loo isticmaalaa si muranku uu u yaraado oo qofku dee nasiibkiisa uu calaf qaado qurcadaasaana cayinaysa farfiiq maaha oo qofku jeclaado farta kuma fiiqaye qorigaasaa cayinaya waraaqaa magacyadooda lagu qorayaa dabeedna mid ka mid a safar la raacinaya ama safar inta midna inta kalena waa la cadaynaya hal waraaqna safar baa lagu qoraya dee markay gacanta geliyaanta safarkii soo qaadata ayaa nasiibkeedii ku hagaajiyey ta caddaankii soo qaadataana iyada waaya waaya waana qurcada iyo qorituurku waa wax soo jiray buu ahaayo shuruucdii horeba kusoo jiro rusushii hore kusoo dhaqmayeen wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryam qur-aanka ilaahay wuxuu tilmaamay iyadoo sakariye iyo qolyo kale nebi sakariye iyo qolyo kale ay qori tuuranayaan bal kii maryan qaadi lahaa ee korin lahaa fasaahama fakaana min almudxadiin nebi nuun ama saaxibu lxuut inuu qoladii doonida qori tuur la galo isaga laga tuuray doonidii markuu qorigu ugu dhacay qur-aanku meelahaasu xusay marka intuba dee nebi yuunus iyo nebi zakariye iyo nebi maxamed intuba waa isticmaaleen qori tuurka ah marka waa arrin lagu kala baxo wey waxaynu ka arkaynaa adoo kale halkan qofka dhowrsoonaantiisaa ku jirta inuu xaaskiisa kaxayso hadduu askari yahay hadduu shaqaalo yahay hadduu dhoofayo iyo haddii uu shaqo tegayo iyo inuu xaaskiisa kaxaysto haddii duruuftu u saamaxayso asturnaantiisa ayaa ku jirta siiba marka safarkiisa uu badan yahay qofka oo qofkii oo caafimaad qabo oo dee wax cunayo oo nool oo dhaqdhaqaaqaya dee baahihiisuu ka mid yahay zawjkuna iyadiina waa baahanta isagana u baahan yahay marka haddii duruuftu ay saamaxayso inuu kaxaysto xaaskiisa way fiicanta saau nabiguba samayn jiray calayhi salaatu wasalaam siiba qofku markuu dhalinyaro yahay waktigana dee la og yahay fitnooyinka iyo balaayooyinka jira waa cushradii nebiga iyo ladhaqankii wanaagsanaa calayhi salaatu wasalaam wa can cabdillaahi bni zamca radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi laa yajlid yuu garaaci axadukum midkiin imra'atah xaaskiisa yuu garaacin janda alcard addoonka sida loo garaaco kale rawaahu lbukhaari midkiin yuu garaacin imra'atahu jald albaci jalda alcard addoonka sida dee loola dhaco bahalkaa sawdka ama usha saasoo kale xaaskiyuu ku samaynay waayo xaqii ninkoo kale leedahay walahuna milu aladii calayhina bilmacruuf xaqii ninku uu ku lahaa unbay iyana ku leedahay marka dee waynu soo aragnay saddexda marxaladoodba inay jireen oo qur-aanku sheegay waanada iyo hijrada iyo sidoo kale iyo edbinta darbiga haddana rasuulkiio sala allahu calayhi wasalam halkan diidayaynu arkaynaa macnaha ayuu ku adkaysanin oo iyadoo laga yaabo inaanu xal ku jirin yuu gacan qaaday labada qof inay sidaa isu celceshadaan ayaynu soo aragnay qur-aanka ilaahay uu ku xusay haddii ay suuroobi weydana wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha markaana in arrinkoodu dadka gaadho garsoore loo saaro hadday arrintu saxbi weydana la kala diro marka garaacu inaanu waajib ahayn ayaad arkaysaa haddii aayaddu ay fasaxday rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam halkan yuu garaacin buu ihi midkiin si kale haddii loo dhigo hadduu garaacayana garaac yaroo fudud oo xanaaqiisu muujinaya ha noqdo oo jald albaciid waa masder nawci ah masder nawciya wey macnaheed waxa weeyaan jaldi waa la ogolaya inu wax ku yaro dhufto laakiin dee kan addoonka lagu dhufto oo kale ama kadeedan ma mamnuuc wey waa darban kayra mubarix waxaan bararinayn dhiig ka sii daynayn yar damqa un fi lxadiidi nahyu can darbi lmu'lim wa afdal minhu tarku darbi muطlaqa waxaa kasii fadli badanba in uu iska daayo waayo haddii qur-aanku uu faray dee nebigu weligiiba ma samayn calayhi salaatu wasalaam weligiiba qof shaqaalo ah iyo xaaskii xaasaskiisa midnaba gacan uma qaadin hadduu gacan qaado gaal dagaal uu la galay nebigu ayuunbuu gacanta u qaadi jiray iyadoo meel xabade ka dhacaysa uu joogunbuu gacan qaadi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka sidaasaa mucaamalada wanaagsane nebiguna ay ahayd oo ay tahay inuu qofku siyaabo kale wax ku xaliyo qofka samihiisa un inuu baadi doono inuu isku dayo qofka inuu qanciyo inuu mucaamalo wanaagsan kula socdo inuu macaankiisa raadiyo hadday waxaasima suuroobi waayaan u arkay inaan wada socodsirinna dee xagga sii dayntaa u koro baabkaasi baabulcishra baabkii wuxuu ahaa la noolaanshaha xaaska ninkii iyo gabadhu ay wada noolaanayeen baabkanina waa baabulkholaca kasiibashada baabkeedi oo macnaheedu yahay gabadhu mareegtii inay iska furi karta ninka iyada oo isticmaalaysa dariiqad sharciya dariiqo sharciya iyadoo isticmaalaysa in ay iska furi karta ninka waa furdaamin islaamku uu siiyey gabadhii xal loo ogolaaday wey khulci siibid waxaa loogu magacaabay dee marka horey gashanayd isaga isaguna iyaduu gashanaa iyana way gashanayd oo dhar bay isu ahaayeen sida ilaahay oo aayadda ku yihi suurat lbaqara hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna de waa qofkiio shaarkiisii siibay aasaa daraaddeed baa khalci loogu magacaabay ila khalcigu siibid buu ahaaye qur-aanku daliil waa ku leeyahay khuluca noocani khulucu waa iyadoo ka iibsato dalqadii dabeetana sidaa ku furan oonu soo ceshan karinna kadib markay la noolaan weyday ayay leedahay waxaan kaa saamaxayaa xuquuqdii meherkii iyo masruufkiiyo waxa ah iska kay fur isaguna wuu furayaa ma soo ceshan kara markaa leannahu xikmaddii ay isu furtay baa meesha ka baxaysa hadduu soo ceshan karo ma soo ceshan karo laakiin dib haddii ay heshiiyaan dib baa loogu meherinayaayoo waalidkeedii iyo dee ciddii markaa mas-uulka ka ahayd ayaa meherinaysa kulucu waaka marka xagga qur-aanka waxa u daliila aayadda laba boqol iyo sagaal iyo labaatan suurat lbaqara ilaahay baa wuxu uhi falaa junaaxa calayhima fii ma ftadat bihi dembi ma jiro kama haysto labadooda ninkiiyo gabadha wixii ay isku furato wixii maala ee ay isku furatay bixiso xagga xadiidkana waxaa u daliila xadiidka saxeexee usoo horeeya ee tilmaamaya gabadh dalqadii ninka ka iibsatay wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ijmaaca ummadduna wuu ku sugmay oo ummaddu way isla waafaqeen waa kow axkaamulkhamsuu yeelan karaa axkaamulkhamsa marka la leeyahay waxa weeyaan dee waajib iyo sunne xaaraam iyo karaaho iyo mubaax karaahiyuu noqonayaa khulucani maca istiqaamati xaali zawjayn wa cadami wujuudi alkhilaaf haddii aan dhibaataba qoyskii ku dhex jirin inay soo boodo un mar keliya oy tidhaahdo war dalqadda naga iso waa laga wanaagsanyaho taasi waa waa karaaho أyma امرأaة sألت زwجaha الطلاqa min غayri ma bأsi faxaraaم عalayha raaئxaة الجaنة nebigu عalayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu leeyahay xadiidkaa sugan gabadh kasta oo ninkeeda furiinka weydiisatay iyadoon dhibaataba jirinba jannadaa ka xaaraantinimoobaysa ilaa waxaa loo roorayay janu aaye jannadii bay iska laaday qoys bay burburisay xaaraan buu noqonayaa haddii ninku uu xaqeeda ku dhacayo oo intuu cidhiidhi iyo diiqad geliyo iyadoon sababba lahayn uu isleeya dalqadda ha kaayisa meer wuxuu ka jaray masruufkii oo kadaa buu ka jaray oo wuu dilay oo cadaadii buu gelay oo waxaasoo dhan wuxuu isugu samaynayaa xuquuqda ha kaa saamaxad ama adduun ha ku siiso walaa tacduluuhunna litadhabuu bibacdi ma aataytumuuhunna waa xaraam markaana ha cadilinoo ha kadeedinoo ha dhibina dumarkiiyo xaqooda ha bayicina idinkoo doonaya wixii ay lahaayeen inaad ka qaataan wuxuu iska noqon karaa wax sunno ah oo ninkii u fiican haddii gabadho ay khadyaanaysa soo taagto abateeda weyde ninkii la noolaan weydo in uu u dabciyo oo bal waxay doonaysa u yeelo sunnay noqon kartaa xadiidka bukhaari siduu tilmaamayo wey min xadiid ibni cabaas ee haabit ibnu qays aynu arki doonno kitaabka ku yaala hulucani mararka qaarkood dee waajib baabuu noqon karaa hadday iyadu dhibaato badanta hadday qoyskii burburinayso faaxisho ay la timaado dabeecaddeedii ay xun tahay dhaqankeedii uu xun yahay sine ay ku dhacdo uu tarankii ka shakiyo walaa tacduluhuna litadhabuu bibacdi ma aataytumuhuna ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina hadday faaxisho mubayina la timaado hulucii baa idiin bannaano waxa aynu tirinaynaa faaxishadii ka mid noqonaya mubaaxiina waa wixii intaa ka soo hadhayoo haddee ninkii karaahiyaysato way iska heshiin karaa labadooda وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس نك ثابت بن قيس لا يراد حاس كيسي مقعيدنا وحل ورنت لحبيبة بنت سهل سيدة الرواية كوب بلين قالت وحيت لي يا رسول الله رسولك إلى هيو ثابت بن قيس نك مقع الله ما أعيب عليه كما عيبين أيوه في khuluqi akhlaaq kuma ceebaynayo wuu akhlaaq xun yahay odhan maayo walaa diinin diinna kuma ceebaynayo oo wuu diin xun yahay odhan maayo macnaha dhaqankiisa iyo cibaadadiisa iyo waxba ka sheegi maayo way wanaagsan yihiin walaakinii haddana anigu akrahu waxaa nacaya alkufra fi lislaam gaalnimo islaamnimada dhexdeeda anigoo qof muslima ah inaan gaalnimo ku dhaco oo macnaheedu waxa weeye watakfurna alcashiira baabkeedii weeye gabadhu ninka xaq nicmadiisii hadday ka hadday diiddo nooc kufriah ayuu nebigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam marka iyadoo ninkani uu dadaalayo oo waxaan oo dhan uu ka wanaagsan yahay waxba aanan ku ceebaynin haddana dee inaan la sii joogo inay xaqiisii aan deedifeeyaabaa ka yaabaya oo aan dafiro nicmadiisa fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu markuu arkay in ay soo taagan tahay ayaa wuxuu uhi ataruddiina calayhi xadiiqatahu beertiisii ma u celinaysa beer buu dee lahaaye qaalat waxay tidhi nacam waan u celinayaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu wuxuu ku yidhi ninkii iqbal ilxadiiqa beerta iska aqbal beertii markii hore aada siisee meherka ahayd maadaamay kuu soo celinayso iska aqbalo qaado nin yahow waaliqhaa iska fur tadliiqatan furitaan ama hal dalqa iska fur iska fur buuri rawaahu albukhaari wa amarahu wuxuu faray wa fii riwaayatin lahu riwaayo kaloo bukhaari waxay sheegaysaa wa amarahu bialaaqihaa wuxuu amray inuu iska furo wa amarahu bialaaqiha waa amar oo u bandhigida macnaha waajibkagamuu dhigina dee wuu u bandhigay sidaas isfasirayaan waar maad iska furi buuo beerta maad qaadan tahaa buuhi t haddana iska fur buui waliabi daawuuda watirmidi waxasana riwaayo kaloo labadaa sheekhay warinayaano xasani waxay tilmaamaysa anna mra'ata haabit bni qays ninkaa xaaskiisii ikhtalacat minhu dalqadii bay ka iibsatay fajacala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waxa uu ka dhigay ciddatahaa xaydatan ciddadeedii hal xayd buu ka dhigay iyada waxaynu habka loo ciddo tirsanayo ku arki doonaa baabka dambe baabulcidda siday dumarku u ciddo tirsadaan iyo qaybahay leeyihin hal xayd uun ku ciddo tirsa buuo dee waa ku kaa marka la hubiyo riximkaaga inaan ilma ku jirin dee nin kale waad iska guursan kartaa riwaayooyinka saxiixii saasay tilmaameen riwaayoyin kalena way kusii daba qabatay وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عند ابن ماجه رواية ابن ماجه كسوغاني وحي شيغيسا سببتا أي ككراهييستي نينكن oo dee isagu aanu gacanta ku haysanin waxay tidhi ana haabita bna qays waa riwaayadaas waxay leedahay kaana damiiman nin foolxun buu ahaa وأن امرأته أوريديسي قالت وحي تري لولا مخافة الله هدانا إلهي كعب سنين إذا دخل علي مركو إيسو قالوا لبشقت وحان عنروف طفلها في وجهه وجهه مرب الشيطان قصدوا ألقوا الله مرأي درقيكم أحسن لولا مخافة الله idaa dakala calaya haddaanan ilaahay ka cabsanaynin markuu ii soo galo labasaqtu fii wajhihi canuufbaa baan ku tufilaa sidaan u karaahiyaystay damiim dee waxaa la yidhaahdaa bahashan yaryare maaragtay namlatun damiima waa quraansho yar quraanshada yare madow markaa nin gaaban oo madow ayuu ahaa labadaas isku darsaday meeshan haddaba cadcadoo carab oo dhaadheer ayaa marayay arrintaasi baa timid ninka ninkani laakiin diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo arrimahan oo dhan waa ka geejisan yahay marka xaggaasuu shaydaanka u dhex fadhiistaoo abateedkii unbaa iska soo taagay un islaamka ah isagana cidi dee waxba kagama sheegi kartooo waa abuur ilaahay si ilaahay u abuuray weeye arrinuu mukhayar ku yahay maaha waa arrinuu musayar ku yahay oo ilaahay siduu abuuray ولأحمد من xadيiث سهل بن أbي xmة وkاna ذalika arintaasi waxay ahayd أوaلa khulعi في الإسلاam khulcii u horeeyey iسlaamka dhexdiisa dhacay buu ahaa gabadha dalqad ka iibsata ninkii u horeeyey buu ahaa weeye marka iyadu haddii dee la gar naqsado gar kumay hesheen oo wuu foolxun yahay haddii maxkamadda nebiga laysla taago dee ka socon mayso wax ka hirgelaya maaha laakiin waa arrin muslaxaad iyo maad ii yeeli ku xidhan dee codsigaasaanu nebigu soo dhigayoo amarkaasi wuxuu ahaa amru tafwiid wuu u bandhigay soo jeedin ba ahayd arwaasana way soo taagantah inta isla goy lahaydeen ama dee labadiinu iskarahaysan lahaydeen maad isaga yeeliyo dahaabu gabadhana magaceeda taasaa lagu tilmaamay inu hore usoo xusnay qolyaha qaarkoodna waxaabay ahayd baa la leeyahay cabdullaahi bnu ubay bnu saluul inanuu dhalada zaynab la odhan jiray laakiin akaru riwaayaat xabiiba bintu sahli baa la odhan jiray bay leeyahay marka sababtu saasay ahayd nebiguna siduu usoo bandhigay saasuu ahaa khulucii u horreeyey buu ahaa waxa meher loo kala qaatay markii hore beer bay ahayd beertii bay celisay intaasuu xadiidkani sheegaya marka waa daliilkii sunnaha ee sheegayey khulucu inuu bannaan yahay walow sabab bayaanu lahaanini gabadhu inay ninka ka dhammaysan karto haddii maalan qoyskii wada socon waayo waa arrinta u wanaagsan in xaggaa loo kaco haddii gabadhi aysa soo taagto wax sababihina aanay jirin inuu ninkii ku karbaashuu yidhaahdo kol haddaanay sabab lahayn weligeed ha callaqnaato weligeed ha i mehersanaato ama dudmaha ku jirto ama ha dhoofto bal meeshay doonaysa ha marto wuu qufl ha quflnaatown inuu saa yidhaahdo shan sanay kala maqanyihin laba sanay kala maqanyihin waxaasun lagu idhaahdo arrintaasi waxay keenaysaa in la isla baaboo iyadii ay canaasanto oo dad xun ay raacdo oo diinteeda ay xumaato oo carruurtii ay baabi'iso taasay keenaysa laisla kadeedmo waana sida iminka waktigeennan aada isaga badan marka taa waxa ka roon markaasaa dabeedna waxaa dhaca horta in iyaduna ay qaadiga tagto iyadii ehelkeeda iyo fasakhaad loo qaado qasab lagaga furo dabeetana iyadoo qasabkaa lagaga furay bilaa sabab uu mid kala guursado wixiiba isla booshaaqmaar markaas inay fasakhan qaadato xaq umay lahayn maadaama sabab ay dee isku furta aanay jirinba marka haddii fasakhii aanu saxayna ka dambe guurkiisuna sax maaha isla qaribne marka waxaa ka roon haddii xaggeedii wixii ka socon laayihiin haddii sababay cuskataa aanay jirin oo abateedkunisa soo taagay in ay ka dhirhaadhirisa ninka oo is tidhaahdo war bal aan isu soo xiisoonee bal midhi maqashiiyo meherkiina aan kaa daayo haddaad doonaysan aan wax kugu daro kuwa kale ee xigtadeeduna ka odayeeya dabeedna waraaq caafimaad qabta laga qoro iyadana sidaasaa mustaqbalkeeda iyo guurkeeda u wanaagsan ilaa hadday taa yeeli weydo hadhow waraaq fasakhaadoo qaadi la arko way laalushtay buu mid waliba odhanaya qaadigaas way laalushtee naga dah waraaqay aysan ma sidatee guurkeedii bay saamayn karaysa waay taasi waa taa markaa khulucu sida uu ku sugan yahay sharci ahaan waa sidaas weeye haddii gabadhiina ay dalbato waa tan oo kale oo waa heli kartaa ninkiina waa inuu la ogolaadaa sidaasay ayay ku socon karaysaa ilaa sidanuu nebigu usoo bandhigay calayhi isalaatu wasalaam saas weeye waa se marka la maaro waayo baabkii canaad uu galo ee arrinku xumaado wey اختلف العلماء هل الخلع طلاق محسوب من الثلاث أو أنه فسق لا ينقص به عدد الطلاق مسألة أنا حقابو كير هدلايو خلع ما وحا راعي فسخ من طلاق ما وحو يالنا يا حكم كيف فسخ خاطر سوحو يالنا يا حكم كيف الرين يا وحا كفائداه fasakhuna dalqadaha ma yareeyo furiinkuna dalqadaha wuu yareeyaa oo tiradooduu dhimaa marka halkaasiba iyo xuquuqdii oo dee waxyaabaha qaarkood fasakhu uu rido marka a'immada qaarba waxbay sheegeene waa masalo laakiin dee arrimaha qaadiga u yaallo wey qaadiga markaa dadka u garsoonaya u taalla arrintaas oo waa inuu gartaa dee kolba kuu raacaa bay ku xidhanta haddii uu raaco inuu fasakha la mid yahay oo hal khuluc uu yimaado dee dalqad baa tegaysa sida xadiidkaaba aynu ka arkayna waa daliiladay qaadanayaan balliqa tadliiq waxyaabuu sheekhu ugu soo celcelinayaa bay ka mid wa amarahu bialaaqiha wa alliqha tadliiqata furiin buu la mid yahay qolyaha qaarkoodna me wuxuu la mid yahay bay leeyahy fasakho aduu taasi waa masalo kale baabu alaaq halkana waxa uu kaga haraya hadlayaa furiinkii furiinkuna dee kolka qoyskii wada socodkiisii uu hagaagi waayo waa islaamku shay uu xal ka dhigay wey xal buu islaamku ka dhigay furiinka fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan oo labadaa mid si wanaagsan in loo wada joogo iyo in si wanaagsan loo kala tago mooyaane kala lulashada ayaa aada iyo aada u dhib badan wasaa'ish wacdigiiba anfici waayo hijradiiba anfici weyday darbigiiba anfici waayey ergadiiba anfici weyday qaadiga xalkiisu markaa waxa way inu kala kaxeeyo dalaaqa laftiisu isnada axkaamulkhamsihii ayuu yeelan karaa mar xaaraan buu noqon karaa mar karaahuu noqon karaa mar waajib buu noqon karaa mar mubaax masalan waktiga uu karaahada yahay waa marka arrinku uu iska caadiy een dhibaata jirin haddii nafurun lagu laga soo daayo islaamtii inay codsataa ma fiicno xadiidka hore inuu soo sheegay haddii markaa ay ku dhibaatoonayso la joogiisa xamili kari laadahay kii haabit oo kale dheh mararka qaarkood furiinku waajib buu noqdaa baab aliilaa wey aliilaa waynu arki doonaa markuu ka dhaarto galmadeeda afar bilood iyo wax ka badan marka afar bilood muddadu gaadhaabuu qaadigu odhanayaa u samee dhaabtiina ka kafaara gudo hadduu diido iska fur buu leeyahy hadduu diido qaadigaa ka furaya liladiina yuuluuna min nisaa'ihim تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا طلاقة فإن الله سميع عليم kuwa dumarkooda ka dhaaranaya afar bilood la sugo hadduu soo noqdo dee kafaara gud ha bixiyo xaqeedii ha u fuliyo hadduu taa diidana dalaaq ha go-aamiyo hadduu taa diidana qaadigaa ka furaya waajib weeye kolkaana xaaraan buu noqdaa dalaaq waa marka ay gabadhu caado leedahay in la furaa waa xaaraan aalaaq albidci ayaa loo yaqaanaa qaybaha hore ayuu ku sheegayaa waaya xukumkiisu waa noocaa wuxuu dalaaqu noqdaa laba qaybood oo rajci iyo baain alaaqu rajciyin wa alaaqun baain waxaynu uga jeednaa midna waxa suuragala qofkii inuu soo ceshado midna inuu soo ceshadaa suuragal maaha haddii dalqadii waxu hadheen wuu soo ceshan karaa haddii dalqadihii dhammaadeen sooma ceshan kara fain dallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja gayrah hadduu saddexdiiba u dhammeeyo ilaa ay nin kale soo marto ma soo ceshan karayo tiradii dumarkii aynu kusoo darnay gura guurkoodu xaraamta ahaa dalaaqa rajcigaa laftiisa marna gabadha waa la soo ceshan karaa marna meherin cusub buu u baahanaya hadduu furo oo ay cadadbixii ku jirto dee wuu soo ceshan karaa intuu markhaatiyaal u sameeyo haddii ay cadadbaxdana dee nin kale uma baahnee u mehersano waxaan intaa raacin lahayn waktigan innagu aynu joogno waaqiceenna yar ka odhan lahay oo runtii dee mujtamaca markaynu u fiirsanno ee furiinku iminka aad uu badan yahay furiinka waktigan uu badan yahay marka asbaabta inahaanu u kuur gallay baynu qaar ka xusi lahayn bal si loo daweeyo si loo daweeyo astaabta waxaa ka mid ah mas-uuliyaddii ragga oo yaraatay arijaalu qawaamuuna cala nisa baa ilaha wi qawaamnimadii oo iska yaraatay oo dee ninku xaqii oorida iyo carruurta ka saaraaba aanu xilis ka saarayn oo iyadii ay ka dareen badan marka laga carruurta cunadooda iyo waxbarashadooda iyo dharkooda iyo ka warhayntooda iyadaa ku warwaraysa isagu kuma warwarayada wuu soo hadduu doono waxaa haystaba mushkiladaasi waa mushkilad timid qawaanimadii baa yaraatay arrinta labaad waxa weeye balwadda jaaska iyo sigaarka iyo khamriga kuwaasina aad bay u khatar badan yihin waxyaabaha mujtamacan burburiyey ayaa ay ka mid yihin oo qofka wixii soo gala jaadkan dhaadheer iyo ka gaagaaban miduu ku qaataba jaadkuu ka fuur yeelaya iyo sigaarkiisa intaa wixii ka soo hadho afada iyo ciyaalka laga yaabaa inuu geeyo haddaanu saaxiibbadiisa u sheekaynaya ugu camarinba baaqiga jaadka iyo sigaarka iyo khamriga dadka qaarkoodba khamrigiina ku ibtilaysa oo uu badan yahay waktiga marka taasina waa mushkilad ijtimaaciya oo dumarka raggoodu jaadka cuno haddii laga waraysto wax badan oo diiqad ah ayaa ay kuu sheegayaan oo marka loo dhambagala layaa badan oo dee qofkii waa qofka marna marqaansan ee fawtaasan marna wuu xaraa waa xaraaraysanya qaadiru la ildaray mar waa qaadiro mar waa xaraaro mar waa marqaan daalacnaasil weey xaaladiisu maaha mid degan mid degan ma inta ugu basiidsanay waxa wey marka dhaqaaliya wuxuu dayacay waxaaba laga yimaadaba wuxuu gamayaa shanta subaxnimo carruurtu markay subaxdii iskuulka ukacaysay qaylqayliyaan ayuu dagaal bilaabaya sulle waktigii yar aanu gamaynay bay qaylinayaan maxay u qaylinayaan ma inaga aamusaan waa ninkii tabaabushayn lahaa dharka u gelin lahaa ciyaalka ee waxbarashadooda ka eegi lahaa diri lahaa dee intii ay cuni lahaayeen iyo cilmigoodii iyo akhlaaqdii iyo wixii oo dhan kaasi waa baabi'iyey mushkiladaasi waa mushkilad ijtimaaciya oo aan cidina usoo soconin hadday saa kusii socotona qoys iyo mujtamacbo meesha uu ka shubaya waxyaabaha sababta saddexaad waxaa ka mid ah diin yaraanta iyo cibaado xumada iyo diin cayga oo iyaduna ah nuqsaan diineed oo dumar badan ba raggooda waxay iskaga furayaan ama kaga cabanayaan inuu yahay shaksiyad aan diin lahayn oo salaadii tukanayn oo diintii caayaya oo bilaa cibaado ah oo marka ay u sheegtay tidhaahdo dee waan ilaahay baad leedahay saanu ilaahay u caabudayna ilaahay u caabud ayuu leeyahay annaga inoo wadaadaynaysa ilaahay baa nagu leh ma adaa nagu leh ilaahay baa nagu leh adigu dee haddaad ilaahay utukanaysa utuko hana wareerinine waa arrin iyaduna badan weliba waxay sii badan tahay ninka iyo gabadhu berigii hore iyadoo laga yaabo inay isku mustawo ahaayeen ayaa iyada dumar badani wacdiyayaan ama cilmigay dhagaysanaysaayo way iska xijaabanaysaayoo cibaadadii bay bilaabaysaayoo markaasay dee islaamnimo wanaagsan qaadanaysa tubtay ku dhacaysa isaguna halkii hore u taagan yahay way kala dhaqaajinayaan markaa oo gaab weyn baa u dhaxaynaya iyaduna way la yaabsanta isna indha burburan buu kusoo eegaya dee ashkatadunbaa badanaysa taasina waa midh jiro weeye runtii waxyaabaha mashaakilkaa ka mida duululghiyaab baa ka mid ah maqnaanshaha badan ama yurub ha ku maqnaado ama carabta ama meelaha kaleba waan ka baacanshtaraynaya ha yidhaahdee waxay leedahay ninkii bil wuu soo diraa laakiin saddex san uu maqan yahay shan san uu maqan yahay afar san uu maqan yahay inaanu fadhinayna taa laftigeeduna waa dhib jira islaamkuna ma ogoleen gabadha cunno uun meesha umay soo doonana xaafadooday ka cuni lahayde dee jinsina way rabtaa tarahna way rabtaa markaas sidii aynu xagga hore ku soo maraynay xusnul cishra waa inuu meeshuu jooga geeyaa ama dee u yimaadaa wakti munaasiba arrimaha iyaguna fasakhaada keena wey inahaasi xagga ninkay u badan yihin xagga gabadha su-ul khuluq baa jira oo gabadha inay maaragtay akhlaaqdeedu adkaato marar badan taasoo midina dabiici u tahay gabadha midina daari tahay oo dumarka qaarkood baa marka ama ilmo uu ku calool galo ama saasoo kale xanuunsato ayay kaga dhegaysaa furiin oo odhanaysaa ay fur marka dee hadduu qofkii dabeecadeedii garanayo bal intay ladnaan aysu warwareejinaya haddii kalena wuu yaabayaa unoo dee isna uu furaya laakiin in la kala hubsado weeye waxani maka akhlaaqda mise waa ka xanuun waxaa ka mid a iyada oo masalan jinka iyo sixirka iyo waxan faraha badan ee dadka sixirlayaasha ah iyo falka iyo waxaasina in badan bay dadka kala eriyaan labadii qof baa la kala dhex gelayaa kuwan dulliga ah ee qiiqa shida iyo fooxa iyo aleesha iyo kuwa ducafada ah ayaa dhex gelaya oo sababta ay u kala tegayaan waa la isku diray iyadii baa loo bahalageliyey ama isagii saasay ku kala tegayaan marka waa inay ogaadaan mushkiladda jirto haddii daawo loo baahanya cilaajka la tagaa waxyaabaha keenaya kala tagga ama sabab u noqda waxaa ka mid a gabadhii oo iska shaqo tag oo isagii lacag uu hayaa guriga fadhi buu leeyahay hablaayo anaa ku biilinaye iyaduna lacag bay dhadhamisayoo hay-ad bay u shaqo tag shandad bay qaadanaysaa iyo fayl subaxdii projectina way qadimaysaa iyo mashruuc isna wuxuu arkayaa iyadii oo kolba gaal la socoto kolba siminaa furayso kadaa wa kadaa laankuruusar la socoto ximayso naa fadhiisa baa kuhi aniga i weydiiye wixii aad cuni lahaydoo fadhiiso markaase iyaduna leedahay waxaagu iguma filla anna waxbaa soo saaraya marka dambe way keeni kartaa waana dhibkeeday leedahay runtii qolada hay-aduhuna way xiiseeyaan halkaasoo hadduu furo lacagtaada usii badiyaanba ile qoys muslimaa burbureen waxaa keena safarkoo bata oo iyadiiba masalan ay shaari shaari noqoto markaa qofkii wuu hinaasaya gabadhan sii socota ee soo socotee ragga jaaniba la dhalay la dhaxaysa ee shir uun fuushane daminka fuushan gaariga ee cirkaa maraysa wallahi inaanay talifayoobayn buu odhanaya markaa hina markay isqabsadaan ashkatadiina timaada iyadii waxay leedahay wuu hinaasay isna wuxuu leeyahy ma waxaan la hinaasin baa halkaa iyo halkaasay marto saa iyo saasa yeeshay waxyaabaha mushkiladaha xagga dumarka ka yimaada ayay ka mid tahay balwadda oo waktiyadan dambe ma yaraa la odhan karaa dumarka balwadala laftigooda haddii ay jaadka tahay iyo dee mafrishaada qaarkood ay iska yeeshaan oo iyaga qudhooda barkimada iska shiqilaysta oo iska camirta mafrish badeecadda inay iska dhigta sigaarka inay iska shidaba way dhacda way soo kordhaysaa tirada dumarka hadday raggu dayn waayaan dee dumarkiina dayn maayaan yamantaa waxay yidhahdeen markay soomaalidu yidhaahdaan annaga raggunbaa cune ee dumarku ma cunaan ay yidhahdaan yaa akhi wallaahi dalamtum alxurma walaalow islaanta waa dulmiday bay yidhahdaan yamantu kol hadday iyana kugu dari weyne kol haddaad cunayso dayna kula cuntaabay ahayd bay idhahdeen marka taa macnaheedu waxa wey haddaynu dayn weyno oo raggii gacanta ka qaadi waayo dee dumarkii hadda ayeen socon mayso ilaan wixii aan caaniyo nabad ahayn waa la kala qaadaa marka waa iyagiina in la aafaynayo wy shiishadda baasha la yidhaahda waa cudur nuxuus shiishadda waxa weeye badeecad badeecadiyo xaggan carabta iyo lagala yimid oo la dhugdhugleynayo oo rag iyo dumarkii iska nasinayaan afkii madoobaanayo meeshii ur badani ka soo baxayso inkaartaasina iminka aad bay usoo badanaysa marka rag badan baa wuxuu leeyahy bahashaasaan idin iska daayo markay dayn weyde ku kala tagno waxyaabaha keena fariinka waxaa ka mid a aqaaribta haddii duruuftu ay saamaxayso way wanaagsan tahay in la kala dejiyo xaaska iyo hablaha walaalha tihiin iyo hooyo waa dad maatiya haddii aada afar maqsin oo iska hor jeedo ama laba maqsin isugu xarayso hablihii a walaalaha ahaydeen iyo hooyo iyo xaaskiio iyadana ciyaalkeedii badan leh waa iska macruuf marka taayirkaasi uu wareego ee muddo la isku weji bato ee xiisihii uu dhaco in la islaayo oo qawda la iska saaro dabeedna ninkii bayna naarayni buu gelayaa laba naaroo dhexdood ma hooyadaa iyadoo raacda hablaha mise gabadhaad raacdaa dhinaca u cihaabo waa dhinacii kale labada dhinac baa laga dhangadeeyay dabeetana waa kaasoo wuxuu odhanayaa marka dambe hooyiiyo hablaha raacaya adiguna waa sababaha uu ku furay ka mid waxaa ka sahlan markaa in meel isku dhowaa ay iskala booqan karaan culamaau tarbiya arrintaa way xusaan meelaanay aadna u kala fogeyn ay iska booqan karaan dee kalana durugsanaan karaan in la kala dejiyo marka hore way ku wareerinayaanoo waxay odhanayaan aan isku soo dhawaano isku dheri baanu noqonaynaa catifadii dumarka meel keliyana wada deji waxaanoo kharasha maxaa kugu wada waxaa sidee u akriyeen mar alle marka ay madaxa isla galaan ayaa dabeedna nabaradaha loo kala xaqo tanna intanay ku dhufatay tanna intan ayaa bilaabmaysa dibna isugu soo noqon maayaan markaa kolka hore inaad tidhaahdo hadday duruufta ku saamaxayso kala jooga adna halkaa ku jir tanayna halkan ku jir oo sidaa loo daweeyo zur khibban tasdar xubban ayay tidhaahdaa carabta wakti wakti soo booqo kalgacal baa kuu kordhaya kala maqnaanshaha iyo kala duruqa ah ayay dumarku ku xiiso badan yihin waa waxyaabaha keena had iyo jeer furiinka in colaadaa xitada dhexdeeda waxa keena saaxiibadaha saaxiibka laftiisu ma dhib yaraa gabadhi hadday la saaxiibto dad aanu ninku doonaynin oo dumar ah oo aan dhaqankooda wanaagsanayn oo uu ka fujin kari waayo waxay keentaa furiinka furiinka waxyaabaha keena waxaa ka mida farqi weyn oo udhaxeeya ninkiiyo gabadha xagga da-da mar horena waynu soo xusnay baabal kafaa markii aynu maraynay isagiina waa toddobaatan jir iyadiina waa sideed iyo toban jir markaasaa dabeedna wax badan laysla qabsan waaye haddii ay tahay kulankii iyo haddii ay tahay dhaqdhaqaaqii iyo haddii ay tahay luqadii ilaa luqadii lagu wada hadlayay ayaa kala tegaysa kana luqadii qarnigii hore ku hadlaya iyana luqadda iminkay ku hadlaysa oba la isafkaran waaya turjumaan bay ubaahanaya waa wax jira wey waa in lagu xisaabtamaa ibnu qayim baa wuxuu lahaa qofka guursado gabadh ka weyn gabadh ka yar fa huwa mutakalifu nafsi waa nin naftiisii dhibay buuo diiqad buu ku jiraa waxyaabaha furiinka aada u badiya waxaa ka mid a cadamulinjaal in aan caruuri jirin oo haddii caruurima weydo waa labadii qof baa kala shakiyaya malaha isagay dhalmala-aantu ka timid malaha iyada ayay ka timid ayaa imanayso dabeedna marka dambe furiinku waa iska imanaya inahaas oo waxyaabaha qaarkood gar noqon karaan waxyaabaha qaarkoodna gardarro noqon karaan waxyaabaha qaarkood cudurro bulshada ku dhacay oo berigii hore jiri jirin oo sixid mudan ay yihiin ilaa tobaneeyadaa shay ayaynu ka soo ururin karnaa waaqiceenna waxyaabaha furiinka sii badiyey ee soo kordhiyey waaya qaar kalena waa jiraan laakiin inta inoo muuqatay iminkee mutanaadirka intaas can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau uhi abqabu lxalaali ila allah xalaal ilaahay waxa uu ugu necabaya alaaq alaaqu ugu necabaya rawaahu abu daawud wabnu maajah wasaxaxahu lxaakim xaakim saxiix buu ka dhigay warajaxa abu xaatim abu xaatim oo culamaa naqdi aljarxu watacdiil ka mid ah wuxuu isaguna raajix ka dhigay irsaalahu inuu xadiidku mursal yahay inuu mursal yahay marka sida raajixay waa inuu mursal yahay ma rafaca ataabiciyu mursala waqiil kabiiruhum lakina daka almustaiil mar hadduu taabicigu toos u rafciu dhaa qaala rasuulu llahi ka dulboodo wixii isaga ku xigay oo laga yaabo inuu taabici kale yahay iyo inuu saxaabi yahayba hadduu saxaabi yahay dhib ma yeelata laakiin taabici kale oo isna tawfiiq u baahan inuu yahay baa laga yaabaa marka qaybaha marduudku ku jiraa xadiidkani waxa uu tilmaamayaa xalaasha ilaha lagu necbay inuu dalaaqaya marka se la idhaahdo waa mursal dee mid aan la xujaysanaynin weyn sidaa darteed ayaa aimo badani ay ku tegeen in xadiidku uu yahay mursaloo qaybaha aan la daliishanaynin inuu ku jiro waxaanay leeyihin xalaalna weeye ilaahay baana nacay isqaban mayso laakiin waana xalaalo xalaal ilaahay nacayba ma jirto wagaasay markaa de xadiidkiina ma sugna aduu si kale haddii loo eego sabab la-aan waa waxaan la jeclaynuun dheh oo waxyaabaha uu keenaya waxaa ka mid a dee gurigii baa dumaya adraartiisa iyo dhibaatadiisa mas masaalixdii ama manfacadii ay labada qof ku qabeen wada joogooda ayaa meesha ka baxaya waxa isnacaya labadii qoys ee ay ka soo jeedeen marka inantiinii buu kale furay iyo gabadhii ka carartay inankiina qoladan ahayd iyaguna way isku nacayaan ubadku waa meelaha uu ku baaboo isku had iyo jeer adaab ma aha ubadka labadii waalid ay la joogaan iyo ka ay isfureen waxaa ka markhaati furaya macallimiinta madaariska oo markiiba ilmaha guudkiisay ka muuqanaysaa darxumadu darxumada iyo edab darradu markiiba dushiisay ka muuqanaysaa kolka loo dhabogalana ilmaha labadii waaxood ee hareeraha ka taageeri lahaa mid baa go-an oo ka maqan waa waxyaabaha ugu badan ee ay tahay in la iskaga ilaaliyo dalaaqa gabadhaasi kol hadday carruur ku leedahay xiniinyahay ku haysaa haddii aad furtana aday kaa go-anta waa hadduu qofku siqsiqayo oo isagu damiiruu leeyahay oo uu waxu turanayo markay afar ciyaala leedahay ama shan ciyaala leedahay ee aada furto dee ciyaalkii unbaa furan ciyaalkii baa baaba-aya iyagoo dalxumoon ayaad halkaa ku arkaysaayo haddaad sidan tidhaahdo hala yeelana amarkaagu socon maayo ma kaxayn kartid ku maqli maayaan dhexdiinay ka dhacayaanay ka faa'idaysanayan kolla xaggan ay u cararay kolla xagga marka waa arrin runtii murugadeeda leh mustaqbalkeeduna markaa uu xun yahay inahaasiba marka waxyaabaha dhibkiisa sii badiyey ka mid noqon kara waxyaabaha culimmadu xusaan waxaa ka mida qofkan maalan cabbay sakhraanka kii la odhanayay sakhraankii kii cabbay khamriga iyo wixii la mid ah dalaaqiisu muxuu noqonayaa a'immadu waxay u badan yihiin dalqadiisu dhacayso ajmaca ala'imatu alarbaca calaa ana sakraana alaafima bisukrihi yaqacu alaaq kol hadduu sakhraamay oo uu gabadhii furay waa loo qoraya dalqada ah mid labaad hadduu furay intuu haddana soo cabo waa loo qoraya waa hadduu ogaanu cabbay weye haddii loo qariyey ama waxaan laguba sakhraamin uu ku sakhraamay iyada dee waa loo cudurdaaraya xagga sharci ahaan way jiraan a'immada qaarkood oo leh war ninkaas isagaa kol haddii caqligiisu aanu joogin waxba tacadigiisii hore yaan la eegin dalaaqiisu yaanu dhicin kaa horena qawi kana waa qiil weeye waaya waxaa kale oo ay isagana isweydiiyaan qofka cadhaysan furiinkiisa saddex bay cadhadaa u kala qaadeen culimmadu cadho la isla waafaqsan yahay in isagoo cadhaysan hadduu wax furo ay dhacayso dalqadaasi waa cadhada sahlan ee qofku uu iskala garanayo hadalkiisii uu fahmayo sababtii keentay iyo wuxuu yidhina iyo cadho laleeyahay dalaaqu la dhici maayo hadduu cadhadaa isagoo ku jiro wax furo la dhici maayo waa cadhada uu noqonayo munqaliqa dadkan ama xabadda qaba ama dhiikarka aadka u xun ama macaanka aada u xun ee koomada galaya kala wareegaya dabeedna marka hadhowta laydhaa waxbaad furtay buu leeyay maan furin maanaa waxooga idhiba ismaqli maayo ma isyeelyeelayo waa ka bes wuu silanaaday marka kaas furiinkiisu inaanu dhacayn ee ka ay isku khilaafaan waxa weeye qofka cadho badani qabatay laakiin xaaladiisu caadi u dhacaya iyo ma dhacayo waaya laa alaaqa walaa ictaaqa fii ilaaq laa alaaqa fii iqlaaq iqlaaqaasi baa markaa ikraah bay ku fasireen oo waaliday ku fasireen sukraan sakhraankii bay ku fasireen oo cadhadii bay ku fasireen marka laakiin in la yidhaahdo cadho kasta waxba kuma furmaa qiilkaasi ma jiro waa ka wadaaddo badan ay qabsadaane ninkuu la soo boodaya wuxuu le de wan cadhaysna intuu wadaad u tago meel halkeera iska qayilaya kiina wuxuu leeya waa runta de wan cadhaysnay wuu jiibiyey isaguna waxba muu soo kordhinay fatwo muu siinina wuu jiibiyey de waa runtaa wan cadhaysnayde iska iska iska aqalgala unbuu leeyahy cadhaduna waaba sababta dalaaqaba sababta dalaaquna dalaaqa sababta keentaa waaba cadhaba laba dalxiisaya oo laafiyoonayo iska sheekaysanaya intay isfuraan waaba naadigba bal shay lagu yidhi sababtii keenaysay kuma dhaco macnaheedu waxa weeye ma dhaco yusaawi ma dhacabay la mid haddii lagu dhahdo shaygan baa lagu yihi wixii keenaya sababta u ahaa kuma dhacayo shaygii baan dhacayn weyn macnaheedu haddii la idhaha cadhada kuma dhaco dalaaq dalaaq baan jirinba weyn wax dalaaq la idhahdo ma jiro dafiraad baa halkaa ka imanaysa marka halkaa yaan dadka lagu lugoyni waaya dee ikraahii isaga garatay wixii la odhan jiray dirqiga haddii qofkii la dirqiyo ama burcad ha hesho ama qaar kale oo toojargaraynaya ha heleen oo lagu qasbo oo isaguna uu sidaa wax ku furo dee waxba kama furmayaan rufica can ummati alkhata wanisyaanu wama sukriyu calayh ummaddayda wixii lagu dirqiya waa laga dhaafay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam laakiin shardi baa la socda shardi ayaa la socda shardigaasi waxa weeye waa in waxna la yeeli karo qofkan wa anlaa tadhara minhu qariinat اlikhtiyaar calaamad doorashana waa inaanay ka buuqan shuruudo sideedahoo fuqahadu ay u xidhaan labadaasaa lagu soo ururin karaa markan qofkii la dirqiyayo ama cadow ha dirqiyayo ama maamul ha dirqiyayo ama xaaskiisu ha dirqiyayso intaba dirqi wuu ka iman karaaye waa in wax la yeelaya horta wax la taaban kara waa in la yeelaya ama waa in toori laga taagaya xabad lagu dhufanaya dab lagu waxaynaya wax dee maaragtay isaguna aanu iska celin karayn taa waxaynu uga jeednaa dee kalarka ay qabato way dirqiday isagii u muruquyoo hadduu saa u riixay albaabku dhaafi karaya naa naga baydh hadduu idha hadduu saa u riixo albaabka wuu dhaafi karaya maya way igu qasabtay habeen bay ahayd kalarkay qabatay waxay tihi bixi maysid waxaasoo dhami dirqi ma noqdo qori baasna hadday cabaysato oo dee ay isla kaa hortaagto ama baas doolad taa waxbaa laga garan karaa oo sida loo ridana ay garanayso laakiin iyadan wax alla waxay wax kugu yeeli karaysaa jirin ninkaagaa xoogga lihi way dirqiday lagugu cudurdaari maayo waa in wax la yeeli karayaa qofka ta labaadna waxa way qariino muujinaysa isaga raalli noqosho ka yimi waa inaanay jirin masalan waxa la yahay xaaskaagii fur hal dalqo hal dalqo fur baa la yihi saasuu maanu kugu sii dayn karayna haddii kala bixi maysa markaasuu yihi mid iska daayo saddex baan furay sid qulaad adigu sheegaysaa saddex baan furay oo saddex baan furay bu markaa dee yaa u diray saddexda saddex looma dirin dee middii un bay ahayd in waxbaa loo laqimaya laqimaadaasunu ku socdaabe laqimaadaasaa lagu cudurdaaraya ama waa la dirqiyaya oo waxaa la yidhi dhaar mar inaanad waxaa samayn dhaar iyo xilafurba waa isugu kaa darayaa bu adigu dhaar quraad sheegtee xilafurna waan kugu daraya xilafurka yaa u diray wa anlaa tadhara minhu qariinat اlاkhtiyaar qariino doorasho waa inaanay ka iman waayo وعn بن cmر رaضي الlaه عanهma أnahu طلqa imرaأaته xaaskiisii buu furay cabdلlahi بن cmar ila waxa furinka la idhaahdaa waa wax dhici karo dee raggana ka dhici kara oo aan la yaab lahayn macnaa in lala yaabo maaho la idhahdo saw kii wadaadkana ahaa dee muxuu gabadha u furay nebigaa furay oo ibnu cumar baa furay oo kada asxaabta in badanoo kamida wuu ka dhacay furiin malag maaha dadkii oo macsuumiin maaha marka u horaysaba haddaad malag u qaadato qofka aan furiin ka dhacaynin dhibkeeday leedahay marka haddii sababay timaado in lala yaabo maaha ibnu cumar islaamtiisii buu furay xaaskiisii la odhan jiray aamina bintu kafaar wahiya xaayo iyadoo caado leh caado leh fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam waktigii nebiga fasa'ala cumaru cumar baa wuxuu weydiiyey rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed can daalika arrintaa inankaygii xaaskii oon daahir ahayn buu furay ka warran buuli fa qaala markaa nebigu wuxuu yidhi murhu waar amar siiyo falyuraajichaa ha soo ceshado dalaaqaasu waa xaaraane ha soo ceshado xaaska uma liyumsikhaa ha iska haysto markaa xataa tadhura ilaa ay daahir noqoto uma taxiida ay haddana xayso uma tadhura ay daahir noqoto duhriga labaad ha ku furo uma in shaa hadduu doono amsaka ha iska haysto bacdu intaa ay labada jeer daahirka noqoto hadduu doonayo ha iska haysto ila waaba inta heshiiyaane wain shaa hadduu doono oo dalaaqii go-aan ka noqdana dallaqa ha furo qabla an yamasa intaanu taabanin ka hor intaanu u galmoonin ka hor daahir duhrigaa ha ku furo fa tilka taasi alciddatu waa ciddadii cidda tirsigii weeye allatii ciddadaasoo amara allaahu rabbi uu faray an tudallaqa lahaa iyada in loo furo annisaaa dumarkii an tudallaqa laha annisaa'u dumarkii in loo furo habkii ilaahay yidhi dumarka u furo ha u ciddo tirsadeen waa sidaa yaa ayuha nabiyu idaa allaqtum nnisaa faطalliquuhuna liciddatihinna waaxshu lcidda marka dumarka furtaan nebi maxamedow adiga iyo asxaabtiiyo ummaddu faطalliquuhunna waxaa u furtaan liciddatihinna liibtidaa'i ciddatihinna si ay ciddada u bilaabi karaan macnaha ayaddu waxa weeye wakti ay gabadhu ciddada bilaabi karto fura oo ay daahir tahay wakti si aanay ciddada bilaabi karaynin ha furina wa fii riwaayati limuslim waxaa ku yaalay murhu inanka amar siiyo falyuraajichaa soo ceshado uma liyualliqha ha furo daahiran iyadoo daahir ah oo aan caado lahayn aw xaamilan ama uur leh labadaa jeer markana daahir baytay markana daahir bay lakiin iyadoo caado leh lama ogolaa wa fii riwaayati ukra lilbukhaari waxasibat tadliiqatan wa xusibat tadliiqat dalqadaa dalqadun baa laga tiriyey furiinkaa hal midun baa laga tiriyey waay marka sababta loo gabadhu markaanay daahir ahayn ay ciddo tirsanayso waxaan leeyahay xayd leeday in la furaa waa xaraan dalaaqaa bidici baa la yidhaahdaa furiinkaa isaga ah qofkaasi xaraan buu ku dhacay sababtu waa maxay sababtu waxa weeye gabadhan iyadaa in la dhibaabaan la ogolayn hadday ninkii kala tegeen waa in waktiga ay kala tegeen ciddadii ay bilaabi karaysa haddii laakiin iyadoon daahir ahayn la furo ciddadaa bilaabi mayso jeero ay daahirto oo xaydku jeero uu ka dhammaado kow odhan mayso ciddadii dabeetna xaydkii oo bilowa haddii la furo dhowr iyo toban cishona uu ka socdo dhowr iyo tobankaa cisho uma tirsanaba oo tiradii uguma jirto marka aayaddii baa la khilaafay suuratu dalaaq bilowgeeda idraar iyo dhibaata oridii ugu jira mar labaadna lama ogolo in la furo oo waxa weeye iyada oo daahir ahayd laakiin ay labada qofi sarkeen waa kaa qabla an yamasa buu leeyay intaanu taabanin ka hor haddii duhrigaa ay daahirka tahay uu ku arkay oo ay isugu isugu galmoodeen markaana la furi maayo sababtuna waxa weeye waxaa laga yaabaa inay uuraysatay oo uray yeelatay hadday uur yeelatana labadii qof way ka murugoon karaan oo iyadiina way ka murugoon kartaa isna wuu ka murugoon karaa dana waxay isku furayeenba uurla-aanbe wayba uraysatayba dabeetana waa kan duhrigii ku furay dalqadihiina way ka dhammaadeen soo ceshino ma jiraba soo ceshi ma jiro xikmaddii ay isu furayeenna meeshooda ka baxdo waa kan ilaahay xamli keenay murugaa ku dhacaysa labadii qof marka duhrigan lagu wadiyey sababta loo diiday in lagu furo waa taa weeye marna murugada iyadii bay ku goonita marna labadoodii bay saamayn karaysa marka labadaaba saasaa loo diiday wa fii riwaayati limuslim qaala bnu cumara cabdillaahi bnu cumar wuxuu yidhi nin buu la hadlayayo u soo cawday amaa anta adigu dallaqtahaa waaxidatan aw inatayni labaad furtay ama mid fa ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam amaranii waxa uu ifaray an uraajicahaa inaan xaaskayga soo ceshado uma umhilahaa aan u kaadiyo xataa taxiida jeeroo ay xayd uu ka yimaado xaydatan ufra mar labaad tan aan ku furay mooye tu kale uma umhilahaa inaan u kaadiyo imhaalku waa u kaadi xataa tadura ilaa ay daahir noqoto uma udalliqahaa dabeetana aan furo qabla an amasahaa intaanan taabanin ka hor wa amaa anta adigu niyow kii uu la hadlayay buu ka odhanaya ee u qiilday fatwada u eegaya dallaqtahaa alaaa saddex jeer baad furtee maxaadda weydiinaysa faqad casayta rabbaka ilaahaagiin baad ku caasiday fii maa amaraka bihi wixii uu ku faray oo min alaaqi imra'atika gabadhaada furiinkeeda sidii uu ku faray inaad u furto waad khilaafto saddex baad furtay ila ilahay wuxuu uhi aalaaqu marataani alaaqu waa laba jeer kow iyo laba laakiin lama ogolo saddexda dalqadoodba inuu marku wada dhawaaqo waa xaaraan de maxaadda weydiinaysaa buuhi adigu talaaqaagu waxa weeye mar quraad wada ridayba dalqadahe siduu ilaahay kuu faray inaad gabadhaada u furto mabaad yeelinba wa fii riwaayatin ukhra qaala cabdullaahi ibnu cumar abaa wuxuu yidhi faraddahaa calaya nebigu wuu ii soo celiyey gabadhii dib u cesho buuri walam yarahaa shay-an soo celintaana uma arag wax dhibaato ah inay ku jiraan qaala wuxuu yihi waidaa dahurat markay gabadhu daahir noqoto ayuu nebigu yihi cabdillaahi isagoo la hadlaya ama aabbihii fariinta u faraya falyudalliq cabdillaahi ha iska furo aw liyumsik ama ha iska haysto falyudalliq aw liyumsik waar gabadha ha soo ceshadayno wuxuu furay wakti aan bannaanayn markaa hadduu doonayana ha iska haysto hadduu doonayana ha furo wakti ay daahir noqotay oo weliba xaydkan intay dhaaftay daahirka ka dambeeya iyadoon u taabanin sidaasaa markaa riwaayooyinkan kala duwani waxay isugu soo ururayaanu in dalaaqa bidcigaahi uu yahay kaa gabadhoon daahir ahayn la furay ama gabadhoo duhrigii loogu galmooday labada arrimoodbana xikmadda loo diiday waa taa aynu sheegnay wey ee ama labadooda ay ka murugoonayaan ama midkood uu ka murugoonayo wallahu subxaana wa tacala aclam